bismillahi raxmaan raxiim run ahaantii teer iyo shalay iyo xalay ilaa labada maalmood waxaa aad dadku uga dhowrsugayeen wadahadalladaas yani in weli laga gungaarinna waan maqalay meelaha qaarkood ha laysaga dhowaado laakiin inuu intaa hadduu ku hakado oo arrintu fashal ay noqoto oo aysan qaybo kale iyo isku noqod kale aysan jirin waa khasaaro weyn leanna waxaa bilaabmi karaa arrintaa hadday sii cakirnaato siyaasad ahaan amni ahaan baa dhici karta in ay yani bulshada iyo qalqal ay galaan inkastoo dhinacyadu ay ku heshiiyeen sida la yidhi in amniga laysla ilaaliyo laakiin marba haddii amnigu siduu u wada shaqayn lahaa aanan meel laysla gaarin oo taliyayaashii qaarkood uu muran ka taagan yahay wasaaradihii qaarkood uu muran ka taagan yahay marka waxay imaanaysaa iyada waxaa meeshaas imaan kara khalqal amni ayaa imaan kara labo waxaa iyadana dhici karta doorashadii oo already la guda galay oo mataqaanaa aqalkii sarena uu gebagebe maraayo golihii shacabkana diyaar garowgiisii iyana la bilaabayo taas ayaa dhacaysa inay dibudhac uu ku yimaado isjijiidkaas siyaasadeed uu ku keeno dibudhac khilaafkaas oo siyaasiga wuxuu yeelan karaa dhinacyo fara badan ayuu yeelan karaa waxaa kaloo dhici karta arrimo dhinacyo oo dhaqaale inuu yeesho hadda sida warqada ka soo baxday prime ministerka xafiiskiisi saaka ay tilmaamaysay in lacagaha iyo deeqaha i m f ta dowladda federaalka qoondadeeda inaan la isticmaali karin in wasaaradaha shaqaalaha ilaa prime minister uu soo fasaxo taa oo keenaysa iyadoo habraacii hore heshiis lagu ahaa la wada og yahay oo yani gudaha iyo caalamka bay og yihiin systemka iyo habraaca haddana joojinta nafteeda waxay keenaysaa iyadana yani waxay tilmaamaysaa kalsooni darada dhex taalla hay-adaha dowladda ayay tilmaamaysaa labada dhinac sida muuqata qofba wuxuu ku adkaysanayaa sida isaga uu rabo in ay wax u dhacaan oo wadahadallada hadda sida muuqata ma jirtay meel dhexe oo dhinacyadu ay isugu imaan kareen arrimahan oo idil oo dhacayana laga baaqsan karay runaantiin waxay la tahay horena dhowr jeerna waan u sheegay arrintan waxaa lagu dhammayn karaa wadahadal iyo in la isu tanaasulo leanna qolo qof kastaba hadduu yidhaahdo ama dhinac walbaba aniga ayaa dhinac xaqa ku leh oo uu soo deliishado qodobo dastuurka ah qodobada dastuurka iyo shuruucdanba waxay tilmaamaysaa awooddii oo oo hal dhinacaanu ku aruurin oo wada shaqayn ayay tilmaamaysaa oo qodobadu waxay u baahan yihiin in la isla akriyo oo qolo kastaba dhinac ay qof kastaba uu ka leeyahay inuu ka qaato laakiin labadii dhinac haddaysan khilaafka oo uu ka jiro marka xagga wax laguma muuqoonin karo sidoo kalena waxaan la adeegsan karin xagga amniga iyo ciidamo iyo in la adeegsadana dee xasiloonidii bay oga daraysaa oo dhinacna uma roona marka labadaa dhinac marka waxaa soo haray keliya wadahadal iyo isu tanaasul wadahadalkan wuxuu u baahan yahay anigu meesheedan ku dheganaanayaa marnaba wadahadal sax kuma noqdo waxaa la rabaa dhinacyadu inay isu tanaasulaan oo qodobada ay fiiriyaan wixii mathalan ku saabsan qof ama shaksi ama waxyaalaha kalena qolo hay-ad kastaba waxay leedahana loo daayo waxaad ka dhawaajisay in arrintan ay dhinaca amniga saameyn ay ku yeelan karayso sidoo kale sidee bay arrintani saameyn ugu yeelan karaysa dhinaca amniga waxaad dareemaysaa yani amniga ahaan waxay ugu yeelan kartaa haddii yani ciidama taliyayaashii ciidamada oo ay ka mid yihiin matalan ciidankii nisa yaa hoggaanka iska leh oo laga amar qaadanayaa haddii haddaba uu muran uu ka taagan yahay qaybaha kale ee yani ciidamada qaybahay kale leeyihiin qaybihii kale hadday wada shaqayn rabaan oo nise inay la shaqeeyaan ay rabaan yay kala tacaamulayaan hoggaankee kala tacaamulayaan marka ilan ciidan kastaba qayb buu hayaa amnigu qayb ka hayaa marka xogtii iyo waxyaalo badan bay nise gacanta ku haysaa marka haddii aan saa loo wada shaqaynin yani wada shaqayn ma ma jirayso waa waa meel kala taagan marka amnigiibay saameyn ku yeelan kartaa waxay kale saameyn ugu yeelan kartaa waxaa dhici kartaa ciidamada naftooda yay hadda markii amniga guud iyay ka amar qaadanayaan ma xagga mise inta waxyaalo fara badan ayaa mataqaana meesha ku jira marka waxay u baahan tahay marxalada tan in laga gudbo oo la aado xagga doorashada arrimaha la isku hayo ee labada qodob iyo saddexda qodobna tanaasul la isaga gaaro oo la yidhaahdo meel dhexe la isugu yimaado oo la yidhaahdo anaga sidaa ayay tahay qofkaanaan ku dhegi qofkaanaan ku dhegi waxaa ka fiican hadda haddii la doono qof kale iyo wejiyo kale iyo soomaali lagama waayo wejiyo badan baa yani jira in la yidhaahdo laakiin si looga gubdo marxalada tan ayay u baahan tahay in laga gudbo maslaxadda taas ayay ku jirtaa laakiin waa wax labada dhinacba ay raalli ku yihiin maadaama ay shardi tahay ama qasab ay tahay labada dhinac waxay isku wada heshiis ku yihiin adoo soo koobaya ma laga yaabaa waktigii doorashada loo qorsheeyey in ay ku qabsoonto doorashada inkastoo marar hore in ay dib u dhaceen waktiga doorashada doorashada iyo ammaanka way isga mar socdaan doorasho ma dhici karto ammaan sugan iyadoon la helin ammaan suganna lama heli karo ilaa ciidamada iyo qaybahooda oo dhan wada shaqayn xoog leh uu ka wada yimaado ayuu ku imaan karaa hogaanka maxaa la yidhaahdaa dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedna waa inuu isku hal dhinac u wada jeedaan walow haba kale aragti duwanaadaan intaa marka khilaafka kan saamayn buu ku yeelan karaa saamayn buu ku yeelan karaa marka markii dhinac walba laga fiiriyo saamayn buu ku yeelan karaa taasna dib u dhac way keeni kartaa xagga doorashada dib u dhac xoog badan bay keeni kartaa marka waa in arrintan la dhameeyaa oo deg deg loogu gudbaa dhinacyada kale shaqo kastaba meeshay khusaysana loo daayo